dhibaato badan waxay naga haysataa nin jobra la yidhaahdo oo kasha u ah u jooga u n monitoring groupka oo had iyo jeer soomaaliya aada moodo inuu dagaal gaara ku hayo markalena usoo gudbay aniga waxaan difaacaya karaamadaadidii sharafteyda iyo meelkadhacyada faraha badan ee iyadoo laga fiirsana galayo ayaan ka difaacayay marka waxaa soo baxay report uu u ligareeyey ama si darba lagu gudbiyey mediada oo igu eedeynayo inaan lacago soomaaliya la lunsanayay aan kamid ahaa aniga iyo madaxweynaha iyo dad kale waxaan difaacayay anigu inaan ahaa wasiirka arrimaha dibadda oonaan ahayn finance minister oo aanaan ahayn central government bank governor aniga shaqadaydu sida wasiirka beeraha iyo wasiirka tacliinta aanay ugu shaqo lahayn aanan shaqadaa shaqo ku lahayn hase yeeshee aan safarada madaxweynaha u raacayay marka aniga iyo madaxweynahaba eedeyntana lasoo eedeynayo oo aan bas lahayn baan rabnay inaan inaan ayaan rabay inaan caddeeyo waa tahay oo aan sheego wax wa waa ta waxaan rabaa marka eedeymahan way soo noqnoqdeen warbixin hore usoo baxdeen sidoo kale eedeymahaas waa laidiin soo jeediyay adigii madaxweynahaba marka shirka jaraa-id waad qabatay maxaad soo bandhigtaa cadeymo ah ood isaga fogeyneysay eedeymaha lagu soo jeediyay
waxaan soo bandhigay oo aan tusay maanta dadki meesha isugu yimi laba eedeed eedeedeed ba aniga igu eedeeyeen oo mar horena aan ka hadlay oo ay soo celcelinayaan mid waa mide gabadha yuusuf rabrar la yidhaahdo oo banka governor ano anigu weliba ahaa dadkii bushkareeye ee keenay anigoo isle soomaaliya dhibaato badan baa jirtay oo wadankii waa burbursan yahay kolle corruption meelo way jiraan hal hala dagaalamto oo waxaa ka qabato gabar ahaan ayaa magaranaysaa ribood aan jirin keentay afar beri oo keliya joogtay banka laba beri dadkan la barayay shabadana way la wareegeysay labada beri ee kalena weli way custay marka inay soomaaliya oo dhan ku baabiiso oo intay laba bilyan iyo afar boqol oo milyan oo loo ballan qaaday oo macaawinaha intay tagto inay xarunta yurub tiraahdo hageynina waa ummad wada tuuga leh horta nasiib darahayd aniga marka waxay soo gelisay inaan account furayday waxaan caddaynaya accountka inuu prime minister saacid weydiistay wasaaradda maaliyadda in la furo si lacag ay arab leagu haysay loogu shubo waxaan keenay caddayntii warqadii prime minister ku qoray hortay aniga oo uu leeyahay wasiirka wasiir ku-xigeenka maaliyadda intu magaciisa magacaabay maxamed xasan wakaas soo qor accountka bankuna ha kula saxeexo fariin aniga la faray oo la yidhi gabadhi waa diidanta inay timaado oo new york bay joogtaa accountkiina in la furo ninkii wasiirka wuxuu ku cadiban yahay dubay ha timaado fariinta aan gaarsiiyey awgeed oo aan idhi waa lagu sugayaa u tag ayay aniga ii soo gelisay marka caddayntii waan keenay caddaynta labaadan keenay waxa weeye waxay tihi madaxweynaha iyo foosiya waxay nagu waxay igu qasbayeen inaan contract la saxeexo looyaro la rabay lacag lagu xado contract cabdisalaan saxar cabdisalaan hadliyaha afar bilood intaanay wadankaba idan la saxeexay shirkadda waa shirkad loo diray asadka soomaali ka maqan marka waxaan rabaa waxaan rabaa qoysi adoo raalli waxaan rabaa maadaama sida aad sheegayso aad beri ka tahay eedeymahan dhowr goor lagu soo jeediyo o lagu lagu lagu celceliyo qof mas-uulana waa tahay cabdisalaam hadli oo kale hadda aad soo hadal qaaday warbixintu wax badan kama soo qaadan marka maxay kula tahay in adiga mar waliba warbixinta lagugu soo darayo oo eedeyntan wax lagaaga saaray maxaa jira
waxa la yaab le waxa caddayntiibaaba taalla contract cabdisalaam baa looyarada la saxeexay xaq buu leeyahay waa accountskii soomaaliya dawladiisiyaa bare waxay ka tagtay lagu raadinayay taas central banka iyo waxay ka dhexaysaa dawladda iyo finance ministryga aniga waxay soo geliyey waxaa kaloo cajiiba warqadii saacid oo taalla oo prime ministerka warqadii saacid taalla lamadaha isagaa furaya waxaa laleeyahay foosiyaa furaysay waxaa halkaa kasoo baxday qof kasta oo soomaaliyeed oo wadani ah oo dalka ushaqaynaya oo ordaya oo difaacaya dadka waa la baabiinaya waa lala dagaalamaya ama shisheeyaha lasoo kraysto ama soomaali ha lasoo kraysto jabra iyo yusur new york new york bay wada joogeen waa caddaan waa la ogyahay intaana imanna way tagtay markay naga tagtayna way tagtay waxaan rabaa marka jabra iyo waxaan rabaa markaa fosi hadda shir jaraid waad qabatay eedeymaha lagu soo jeediyey ee la shaaciyey ee xataa golaha ammaanka xataa la sheegayo in loo gudbinayo hordhaciisii waa lagu daray marka shir jaraid waad qabatay kasi kow inaad shirka jaraa'id qabatay yaad u gudbinaysay fariimaha caddaynta ah ee aad u hayso in eedeymaha lagu soo jeediya aad beri ka tahay iyo iyo enta waa tegayaa looyaraan qabsanayaa hadda ka horna royters looyaraan london uga qabtay ilaa arrinka abology laga bixiyo ama cid maxkamad lagu saaro kaga hari maayo waayo cadaymaha waxaanay sheegayaan wax cadayna inay been sheegayaan baan hayaa adiga madax saasay ku qanacsanahay adiga iyo madaxweynaha ma ka wada hadasheen eedeymahan laisku jimcinayo inaad baanu ka wada hadalay waa ogyahay madaxweynuhu istifaacad buu yidhi wuu ogyahay waana istifaacayaa waxa weeye fawsiya maaha soomaaliya lala dagaalamaya soomaaliya madaxa inay qaado qofkii ushaqaynaya inuu madaxa qaado in la muuqdo haddaan xaqad lagugu dhufan waxa sida kalea lagu baabiinaya laakiin ballan weeye soomaaliya waa u dagaalamaya waanan ushaqaynaya ummaduna midnima u baahan tahay condition bay u baahan tahay horumar bay u baahan tahay hadda marka hadday ku riyoonayaan
hadda markaa shirkaagan jiraa iidood maanta aad qabatay goordhaweyd kadib tallaabada kuu qorsheysan aad isku difaacaysaa maxay tahay ee cadeymaha aad hayso ee arrimaha kaa tirtiri kara aad geynaysaa
waan tira iskale waan geliyey new yorkna waa u dirayaa waana ka dabategi doonaa new york looyarana waa u qabanaya laakiin fadlan waxaan idii sheegayaa mediada xuquuqdayada hala sidaa ay tahay ha loo sheego soomaaliya qofkii u dhaqdhaqaaqa haddaan sida kale loo tago waa la dilay waxaa loo dilayaa maxay ahayd Waa tahay.
dagaal laga dilaya waa tahay aad baad arrinku intaasuu ku kooban yahay